walaal waxaana saddex saac oo oo fiidna markay ahaaday ayaa waxaa laga wasay guriga aniga iga sii jeedo oo dugujeedaan ee baruusijeedkaa gaba gabar laga wata magaratay oo guriga iga gaaray wiil la fadhiya aye isla markiiba waxaa ii mideen dadka diriska ahay oo arlaayaan ciidan waxaan dhibaataan u dhacday gabaa naga watay nima waryaal ayaa naga watay oo shan nima waryaal ho ciidanka anigu hadda military aan ahay ma ma qaabisana amniga ma ogtahay waxaa iskale adigoo hay-adda amniga oo iska lahaa marka wacay saldhigan wacay wiqoolada nabadsugudan wacay waxaa rabnay halkaasaa dhabaha lasoo gaaro kaliya qaybta oo lifa ayaa marka dambe haleelnay asaga gaari soo diray waa ii mideen waa wada shaqaynay intaan gabadha raadkeeda kusii maqnaynba oo midaan raadinayna waxaa hadda gabar kale oo iyadana ay kubsadeen oo ur laho oo ay sheega iyo marka haddana intay xoogeen ay ka tageen gabdhihii odagana marka waa raadinay meel layidhaha tarbuus oo oo kaaguday kaaguday waa meesha inta uga dhacay tarbuus mid layidhahaan tagnay oo nin raad kurigeyley oo meeshaasay galeen waxaan dhan ba waxay ku dhaceenba saddex saac waay isla hawshaan gabadhaan laysoo sheegaya hawshaan ku jirnay gabadha kalena waa isku saddex saac baari saddex saac waay waxaa dhan laba gabdhood gabadha urkalena waa kufsadeen oo waa xoogeen labaa xoogtay see eedu noo sheegtay gabadha kalena cunug yar waa fartuma jiray heeday waa adiga ilaah baa ka badbaadiyey in cidirbada wixii fal markuu meesha ka dhaco in waxaa awoodi la saldhigana uma dhowo ciidanka waa isay qolada oo oo nabasugida ma u dhowo degmadii ma dhowo waxa waaye waa waxay jirtaa waa waaxda geeskeeda u meesha dhinaca agteeda dhinacaas waayo aad iyo aad aana fara badan uga lagu dhacaan oo dhibaatadii dadka shacabka isaga dhibaataysan yahaba wax amni oo hadda meeshaas la sheegi karo oo ka jira oon hadda meesha xaafadda aan deganaha ka jira ma jiraan waa xaaladdeenu caadi caadi waxay ka bada farahay ka baxda magara